barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska africa
duhur wanaagsan axad wanaagsan iyo sanad wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan bisha januari waa kow sanadka waa laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan sanadka cusub ee labada kun toddoba iyo tobanka
wanheesayayo sanad wadhiiboodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga hinayo hadda lagu xasuusta
kii noo hagaagee noqo loo hanweyn yahay waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo hogaaminta marka aniga haddaan shakhsiyaadka ka hadlo ama jaamacadda ilays ka hadlo markii ugu horreysay waxaan kusoo doorashada kusoo galnay dhowr arday hablo iyo namo iyo wiilba leh kadibna qofkii dee insha allah ku guulaystay baan noqday waxay doortay arday dhammaan kuliyada iga hooseeyo dhan baan baa shir iyo kulan loo qabtay kadibna intii sharaxneed baa markaa tartana baa ku qabtay sidoo kale heesihii ayaanan ka marnayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ugu yaraan koob iyo soddon ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii w hubaysanay ay xalay weerartay goob lagu caweeyo oo ku taala xaafadda ortakoy ee degmada beshiktash ee magaalada istanbul wasiirka arrimaha gudaha turkiga suleymaan soylu ayaa sheegay in lix iyo toban ka mid ah dadka ku dhintay weerarka ay ahaayeen ajnebi sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira shan qofood oo turkish ah oo uu ku jiro nin boolis ah iyo siddeed ruux oo aanan weli la aqoonsan weerarka oo ay geysteen koox hubaysan ayaa lala beegsaday dad u dabaaldegayay sanadka cusub ee labada kun toddobiyo tobanka oo ku sugnaa deegaanka caanka ku ahaa caweyska ee ortakoy ee degmada beshiktash guddoomiyaha gobolka istanbul wasiib shahiin ayaa ku tilmaamay weerarka mid argagixiso ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay weerarkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ogolaaday xabad joojintii ay dowladda ruushka iyo turkiga kasoo wada shaqeeyeen oo jimcihii ka dhaqan gashay dalka suuriya laakiin wararka ka imaanaya suuriya ayaa sheegaya in xabad joojintii ay in xabad joojintani ay khatar ugu jirto in ay burburto kadib markii ay labada dhinac sabtidii isweydaarsadeen madaafiic mucaaradka suuriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka dowladda suuriya iyo kuwa ruushka ay duqaymo isxigxigay ka geysteen xaafado iyo tuulooyin ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada dimashik meelaha ugu darnaa ee la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah dooxada layidhaahda brada oo ah deegaan istaraatiiji ah hase ahaatee lama soo sheegin wax khasaaro ah oo ka soo gaaray dadka rayidka ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a waa maalin axad ah bisha januari ee sanadka cusub ee labada kun todobaiyo tobankana waa kow caasho sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ma moodaa in uu si dhaqsi ah ku baxay si dhaqsi uu ku baxay nuura waa sidaad sheegtay hase ahaatee sanadkaasi waxaa laleeyahay wuxuu ahaa sanad adduunyada oo dhan ay dallacnayd oo ololka baxayay oo aada u darnaa marka dadku waxay leeyihiin sanadkaas waaba lagu daalay mar uun hana dhaafo ilaahay haraatadiisa
ilaahay ka baryaynaa sanadkan inuu noqdo sanad nabadda ah adduunyada oo dhan gaar ahaana dalkeena soomaaliya haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan curashada sanadka cusub iyo hal abuurada kala duwan waxaana inoo soo diyaariyey waryaheena ismaaciil xuseen farjar
sanad wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leennahay barnaamijkeenna hibada iyo ahlabuurka toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa sannadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo tobanka iyo sugaanyahanadu waxyaabaha ay ka yidhaahdeen waxaan filayaa heesta maxamed saleebaan tube allahu naxariistii haddaan codkiisaas lagu bilaabin sannadka cusub waxaas leedahay waxbaa malaha ka dhiman sannadkii cusbaa oo xasuuso gaara ayay dadweynaha u xambaarsan tahay haatanna bal haddii aan eegno dhankaas iyo magaalada boorama oo wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good uu ku sugan yahay ayaa waxa uu waraysi la yeeshay abwaan maxamuud cabdulaahi guuleed oo ku magac dheer geestiir oo magaalada boorama ku sugan oo sameeyey hees cusub ayaa haatan waxa uu marka hore abwaanku sharaxayaa heesta uu sameeyey iyo waxa ay hambaarsan tahay bismi illaahi raxmaan raxiim sannad cusub oo wanaagsan horta ilaahay sannadka cusub ee inoo bishay khayrkiisa hayna siiyo dunida colaada iyo rabsad iyo dhibaato iyo khilaafaa wareeriya ilaahay kii nabad lagu dego haynugu sii haynooga dhigo kii tegeyna waxa weeyaan dee khayrkiisii uu la tegay ee allaha ilaahay hayna waafajiyo n haddii aad weyddiisay weriye haashim heesku wuxuu ka hadlayaa intaa imkaan afka ka idhi oo keliya n waxa weeyaan waa allabari waa duco waxa weeyaan ilaahow wanaag iyo khayr aakhire iyo adduunba ilaahowna sii ayuu horta ka hadlayaa waxaa qaadayaa kooxda xiddigaha geeska haddaan shakhsi shakhsi u sheego waxa weeyaan fanaanadda caanka yurub geenyo ismaaciil danan nimcaan hillaac iyo xandakuwiin baa qaadaya waxaa tumaya ninka maarataanay gacantiisa laga helay waa ibraahim maaratan axmed axmed weli ibraahim furunle heeska waxaan ugu talagallay sannadka cusub markaa sannad kastana haddii ilaahay idhaahdo dee inay fura u noqoto iyo maarataana dee ilaahay baanu ka rajaynayo dee sidaan u sheegnana inuu ilaahay nooga dhigan allaannu ka baryaynaa markaa heesku wuxuu leeyahay tegta subaxyadeedii gugii soo jiraayow xafladdaadan sacabkiyo salaamuhu hadheeyeen waa sagootiskaago salaamana ku wada nidhi sannadkani bilaabmee sugayaal la kowsaday soo dhowaynayaanow samaiyo ku bila khayr insha allah samaiyo ku bila khayr amiin amiin ilaahay sameeye khayr ha inoogu biliyo sannadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaan ka rajaynaynaa inuu inoo noqdo mid khayra heestii iyo midhihii ay tumayaan fanaaniinta xiddigaha geysku amase kooxda xiddigaha geysku waa kuwan dhegaysi wacan
saatiro walahayo siirtaada deeqahaa saranse hanaga gelin akhirana su'aalaha sahal noo yeelo sarrayntaada nagu bixi saatiro walahayo siirtaada deeqahaa saranseer hanaga gelin akhirana su'aalaha sahal noo yeelo sarrayntaada nagu bixi sanadkani bilaabme sugaya la kowsaday sanadkani bilaabme sugaya la kowsaday soo dhowaynayaano samayo ku bilo khayr samayo ku bilo khayr samayo ku bilo khayr samayo ku bilo khayr sanadkani bilaabne sugaya la kowsaday sanadkani bilaabne sugaya la kowsaday soo dhowaynayaano samayo ku bilo khayr samayo ku bilo khayr samayo ku bilo khayr samayo ku bilo khayr
sanad wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan dhanka iyo magaalada hargeysa haddaan u galona fanaanka da'da yar mukhtaar cantar ayaa khadka telefoon ku jira sanad wanaagsan ayaan ugu horreyn leeyahay fanaanka sanad wacaana wanaagsan aad baad umahadsantiin waanan dhowahay waan gartay n waxaa jira yididiilooyin himilooyin bal dadka kala duwan oo barnaamijka qaybgelaya qaarkood baan weydiiyey waxyaabahaad is leedahay sanadkan ee, kuu dhammaaday waad ku xasuusan doontaa maxaa ka mid a waxaa ka mid a himilooyinkayga inaan fankayga meel wanaagsan horta marka ugu horeysa ka gaadho ama aan tartamada ama meelaha barnaamijyada laiga soo casuumayo inaan kala qayb galo fanaaniin waaweyn taasina alxamdulilah way ii hirgashaa stabkayga ugu horey waxaana kala qayb galay hobolada waaberiyay kamid ahaa zaynab cige saare axmed waan kala qayb galay barnaamijkii cableka haddana sanadkana waxaan kula jiraa shahreylays oo iyana fanaaniintii dambe dee ugu sidata calanka iyo fanaaniin kaloo aada u fiican oo marka aad baan ugu faraxsanahay waanan dee intaasaan horta ku xasuusan doonaa insha allah waan gartay n adiga codkaaga aada loogu xasuustaa bal marka baraha gaadhsiinta bulshada la joogo bal hees horta n haddaad sanadka cusub oo kale dad eh, in yar noogu yar qalac siisid waxaan ku arkaa marar kala duwan adoo baraha isgaadhsiinta bulshada aada ugu luuqayn welibana cod aada u wanaagsan oo allah u naxariistay boqorkii codka mid u dhow maanta waxaan idinku idiin qaaday hees leeraha marwo oo ku luuqeyn jiray maxamed jannaha ka waraabiye fanaankan aadka u jeclahay maxamed sale baan jira haye oo ah marwoy dumaaru muudare mareer baxayna moodiye muqaada jelaysta markaadi hortimaade haddaad iga magnaatana meelaan jiroba mooye meelaan jiroba mooye meelaan jiroba mooye muqaaga jelaysta markaadi hortimaade heeskaasaan sanadka aan kusii macasalaamina labada kun iyo lix iyo toban waa waa ilahayd maasha allah sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo tobankana waxaan jeclaan inaad ku soo dhaweyso oo aad aan kaa codsan lahaa anigu si gaara heestii maxamed sulebaan tubeec allah u naxariistay ahayd sanad waliba hoodiyo anna taasaan kaa codsan lahaa inaad kan cusubna kusoo dhaweyso dad kan kusii macasalaamaysay heestaa hore
waan heesanayo sanad waliba oodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu haddii ma leeyahay waa laga xidhayo hadda lagu xasuusta
waa lagaranayo hadhowna ku xasuusta kin waxagaage noqonoy kin waxagaage noqonoy noqonoy
maasha allah maasha allah ilaahay codkaa ku barakeeyo aad baad mahadsantahay mukhtaar cantar sanad wanaagsan baan ku leenahay adiga iyo dhegeystayaasha kale ee barnaamijka xidhanba sanad wacan oo wanaagsan aad baad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin aad baad mahadsan haatanna dhinacaas iyo gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis ayaan u dhaqaaqaynaa waxaana ku sugan fanaanada da'da yar ee deeqa bilan deeqa kusoo dhowow laantaafka soomaaliga ee v o a sanad wanaagsan sanad wanaagsan farjar aad iyo aad baan u salaamaya ummadda soomaaliyeed kusay joogaan waxaan u rajeynayaa sanad wanaagsan in ay ku gaaraan sanadada soo socdo waxaan taas u salaamayaa bahda v o a oo dhan faamilka iyo gaar ahaan taageerayaasheeda fankeyga jecel afwaanada soomaaliyeed iyo bahda fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan gartay sanad cusub baa la galay oo meelo badan looga dabaaldegayaa bal adiga dhinacii fanka ayaad caan ku tahay heeso kala duwan baad qaadaa horta sanadkan wax heesa ama ugu tala gashay sanadaha cusub oo kale
sanadkani horta mar walba waxa weeyaan fanaanku heesta ugu dambeysa unbuu isticmaalaa waxaa ugu dambeysa hadda heesahayga aan soo saaray hees la yidhaahdo arooskayga daawada uu sameeyey abwaan maxamuud cabdulaahi ciidka sangob miraheeda iyo laxagaba muusigana aan waxalsan ku jeeri ku lare marka arooskayga daawada maxaa bal ereyada hadda wax naga maqashaysid miraheeda waxaa ka mid a hoodeey dadkoo hurdada galay hurdada qarta lagu jiro jacaylkan dalbadayo soo jiir dabaylaha ama doni soraac amase diyaarado waxaan filayaa inaanayba u baahnayn muusig laakiin bal dhegaystayaasha heesaas laftigeeda ayaynu u saaraynaa maadaama sanad cusub lagu jiro deeqay bal hees haddaynu ka nimaadno mar labaad baan dhinacii heesaan jecela maadaama sanad cusub aynu ku jiro la dabaaldegayo la faraxsan yahay hees ka mida kuwaga xambaarsan dhinaca qisooyinka mid ka mida maad inoo soo qaban heestayda sanadka sanadyahow sifaha saameel laba sidoonima saddexlaate qarni saacido suuliya xumaan nabad laga sumo lagu seexda noqon kiisamiyo qayrsaadaala wacan aadmiga usin la sugayno kaas baan isticmaalayna maadaama ay tahay maalin oo sanad cusub heestaa laftigeedanuba dhegeystayaasha kaga tegaynaa mar hadday hees sanadka cusub loogu talagalay tahay inaad taa isoo horumarisay marka hore ahayd
dhib ma laha mise dib baad igu dhegeysa mise dib baad ugu dhegeysa waxaa islahayd xagga dambe han la geliyo waxa weeyaan dee fanaanka heesta ugu dambaysa mar walba xiiseeya soo moogid marka marba wixii cusub baa isla daawo u soo saar marka hore wixii cusbaa dabeedna tii sanadka cusubaad u damaystay deeqa aad baad umaadsan tahay sanad wanaagsan baan ku leenahay heestaa ugu dambaysa ee sanadka cusubaad ugu tala gashay ayaan dhegaystayaashana aan kusii dhaafnay
heestaasina waxay gabagaba u ahayd barnaamijka hibada iyo hal abuurka uu inoo soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a meel kastood naga maqlaysaana waxaan idin leenahay sanad cusub oo wanaagsan haatanna muusigaasad maqlaysaan wuxuu hordhac u yahay xubintii cayaaraha uu diyaar la yahay nuur xasan nuur bakhaale nuur mahadsanid caasha aan ku horreyna ee dhegaystayaal shalay iyo xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan horyaalka brimier leaga ingiriiska kooxda hogaaminaysa horyaalka ee chelsea ayaa xalay soo hoysay guusheedii saddex iyo tobnaad oo xiriir ah taasoo uga dhigan in ay barbaraysay rikoord horey ugu yaalay kooxda arsenal oo ahayd kooxda keliya ee saddex iyo toban jeer oo xiriir ah badisay hal xilli ciyaareed horyaalka ingiriiska chelsea waxay afar gool iyo labo uga badisay kooxda stoke ciyaar ka dhacday garoonkeeda stamford bridge ee magaalada london gary kahil ayaa u daahfuray goolka koowaad kadib markii uu madaxa ku dhiliyey gool ka hor dhammaadka qaybtii hore ee ciyaarta balse stoke ayaa ka daba tagtay ilbiriqsyadii ugu horreeyay ee bilowga gelinkii dambe ee ciyaarta kadib markii uu gool u dhaliyey daafacooda bruno martins indi chelsea ayaa ugu jawaabtay gool uu u dhaliyey william balse mar labaad waxaa iska bareejaysay stoke waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahan peter crog wixii markaasi ka dambeeyey stoke ma aysan helin fursado wanaagsan chelsea ayaa mar saddexaad hogaanka ku qabatay gool uu u saxiixay william goolka afraadna waxaa ku soo qatimay ciyaaryahan diego costa oo dhaliyey goolkiisii afariyo tobanaad ee xil ciyaareedkan chelsea hadda waxay lix dhibcood ka sarraysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee liverpool oo xalay hal gool iyo eber isaga reebtay kooxda manchester city oo ay maalmahan dambe ku lulamayeen kaalinta labaad goolka keliyaha ee liverpool waxaa u saxiixay ciyaaryahan georgino wijindalm oo si cajiib ah madaxa ula helay cross uu usoo dhigay ciyaaryahan adam lalana dhanka kalena ciyaaraha kale haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa hal laba gool iyo gool uga badisay kooxda middlesbra waxaana labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada antony marshall iyo paul bogba kulamada kalena banley waxa ay afar gool iyo gool ku dardartay sunderland leicester waxay hal gool iyo eber uga badisay west ham united west bromwich albion ayaa laba gool iyo gool ku garaacday southampton halka ee bournemouth ay saddex gool iyo eber ku suul daartay swansea galabtana waxaa ballansan watford iyo tottenham halka arsenalna ay caawa martigelin doonto kooxda crystal palace xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad u mahadsan tahay nuur weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ee dhinaca heesaha dabacsan ee barnaamijkan ugu talagalnayna waxaa idinku soo maqan codkaasi dhegihiina soo gaaraya ee baydhabo magaarna iyo fanaanka allah u naxariisto cumar dhulle
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka cumar dhuulle cali cumar mahdi iyo heestiisii baydhabo waxa ay galgabo u ahayd dhegeystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh sannad wanaagsan